asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan howlaha fara badan ee nolosha khuseeya kaga hadalno kuwo inala fil ah iyo kuwo aabbayaasheen iyo wiyaasheen la da-a iyo kuwo abkowgeennii iyo isirkeennii iyo abkeennii ka imaaday noocyadaasoo kala duwan oo fara badan oo ilaa iyo kuwa maanta da-yarta maanta laga soo dhex qabtay noocay doonaan ha u dhacaane ay qayb ka yihiin ayaynu halkan ku wadaagnaa dhammaantoodna waxa ay galaan xubinta murtida iyo sheekooyinka afkeenna hooyo sababtoo ah afkeenna hooyo waa mid hodana da' walbana de kolley wixii ay tidhi ama laga diyaariyey waa khasab in la helaa oo maaragtay aan gees laga marin sababtoo ah da' walba waxay leedahay xuquuqdeeda maadaamay xuquuqdeeda leedahayna waa in wixii laga diyaariyey iyo wixii laga soo qoray waa in la helaa qoraalkiiyo diyaarintuna waa mid dadka wax u ah waxayna wax ugu tahay dee kolley in wixii aad dhahday oo dhan ama wixii ugaa yidhi ama wixii yidaad tidhi iyo marxaladu say u kala duwanaayeen iyo jawiyadii lagu qiyaasayey intaa inaad isla heshaa adiga ayay faa'iide kuu tahay waa haddii aad tahay midaan afkiisa ka cararaynin maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekadeennan mid ka mida saddexleydeenii waxaa la yidhi saddex kuuma dubnaxaan saddex kuuma dubnaxaan ayay inan leedahay saddexleydani haye saddexda aan kuu dubnixin waa saddexdee waxay tidhi saddex kuuma dubnaxaan keligii danayste dilaal shilindoona iyo dabagale awood leh saddexdaasuba kuuma dubnaxaan ayay xubinteennan murtida maantu ina leedahay dhegaysta aada ugu fiirso waxay ku tiri saddex kuuma dubnaxaan keligii danayste waa naloo sheegay keligii danayste wax barakaa inuusan lahayn keligii danayste dilaal shilindoon ah iyo mid dilaal ahoo shilindoon ah adiga wuxuu shilin makuugu jiraa weeye waxaas wixii shilin ugu jiro hore ugu dhaqaaqaya isna waa garanay inuusan baraka lahayn midka saddexaad waxaa weeye waa dabagale awood leh dabagale awood leh weeye midka saddexaad waa dabagale awood leh dabagalaha waxaan u malinhayaa soomaalidu inteeda badan way isla taqaanaa mana ahan mid aynu hadda isbarayno oo markaynu afkeenna hooyo iyo amoodihiisa khaaska ah ka hadlayno saddex kuuma dubnaxaan keligii danayste dilaal shilindoona iyo dabagale awood leh saddexduba kuuma dubnaxaan saddexdooda midka ugu inkaaran ee aan isleeyahay hadda waa uqubo keli ahoo aan meel looga badbaada jirin waa dabagale awood leh kaasu waa ibliisba isagu meel looga badbaadaya sababtoo ah waa dabagale wix lasoo fara keliyuu sameeyaa awoodna waa leeyahay balaayo kaleo dabagalayaal kale yaa askar u ah waa wixii haddeen qabsaday waayihii aad garanaysa ee aan dhawaa eenu soo dhaafnay bilaayadii nagu habsatay ee welina aan dhinac nooga guurin oo kale un weeyaan waa haddaan soomaalina waa dabagalahaas awoodda leh waxa akhriya adduunba inoo diiday kaasaa ugu sii daran saddex kuuma dubnaxaan keligii danayste dilaal shilindoona iyo dabagale awood leh saddexdaasuba kuuma dubnaxaan ayay xubinteenna murtida maantu ina leedahay waa saddex cadow saddexdaba ilaahay haynaga soo qabto ayaan leeyahay kamaynaa bogsanin saddexduba waay inala joogaan wayna inoo taliyaan waana inoo madax waana inoo odayaal waana inoo ganacsato saddexduba waana dadka soomaaliyeed meelaha uu ka cifan waayey meel kasta uu joogo ama ay hashu ka kici weyday ama ruqaninkeedii ku jiifa lama kiciyadu ay naga haysato ee dhibaatooyinka ugu waaweyn ay soomaalida kaga habsadeen waa saddexdaas ee meeshan lagu xusay waana saddex inkaar qabta waa saddex uqubaqabayaal ah waa saddex aan meel ujeedaan la aqoonin mahmaahda maanta ee xubinteenna murtida maanta idamka iibe waxay leedahay afrikaanka besa awowgooda ka faana balu fiirsayaa dhegaystow waxay ku leedahay afrikaanka besa awowgooda ka faana mahmaahda maanta waxayna leedahay afrikaanka besa awowgooda ka faana